Star FM News.
bismillaahi raxmaan raxiim salaamulaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan subax wanaagsan dhegeystayaal qodobadan warka saaka idinkugu hayna waxaa ka mid ah laba nin oo u dhashay dalka nigeria oo ku eedeysan dilka haweeney kenyaana oo maxkamad lasoo taagay soomaaliya waxaad maqli doontaana madaxweyne farmaajo oo si adag uga hadlay qorshaha la xiriira wax kabeddelka dastuurka iyo maleeshiyaad hubaysan oo afar qof ku dilay duleedka magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka galmudug kulan wacan subax wanaagsan waa subaxnimo salaasaa taariikhdu waa saddex iyo labaatanka bisha koowaad ee janaayo sanadka labada kun afar iyo labaatanka qodobadaad maqasheen iyo kuweyntaa kasii faahfaahsanba kusoo dhowaada waxaa maxkamadda makadhara ee ismaamulka nairobi lasoo taagay laba nin oo u dhashay dalka nigeria kuwaas oo lala xiriirinayo dilka rita oo hay-ada ee ardayad dhigata jaamacadda jomo kenyatta oo toddobaadkii hore meydkeeda laga dhex helay ee meel markaasi wasaq lagu daadiyo oo ku taala deegaanka roysambu eedeysanaha eedeysanayaasha ayaa xabsiga kusii jiri doona muddo sideed maalmooda waxaa eedeysanayaasha magacyadooda lagu sheegay william iyo sidoo kale john buol osibor sarkaal ka tirsan waaxda dambi baarista dalka ee d c a da oo fadhigiisu yahay saldhigga booliiska ee kasaraani ee magaalada nairobi ayaa laga soo xigtay in labada qof laga soo qabtay guri markaasi la kiraysta oo ku yaala deegaanka hoose ee nandiru oo ismaamulka kiambu ah howlgalka lagu soo qabtay labada qof ayaa lagu soo helay mindi teleefoonada gacanta oo lix ah iyo saddex kombyuutar oo laabtoob ah eedeysanayaasha ayaa sidoo kale haystay kaararka simkaarada oo ay leeyihiin shirkadaha isgaarsiinta ee kale ah safaricom airtel telecom iyo sidoo kale kaarka aqoonsiga qaran ee i d kaarka uu leeyahay cumar juma baaritaano la sheegay ayaa baaritaano la sameeyey araahde ayaa lagu ogaaday in labada eedeysane ay si sharci darraa ku joogeen kenya mid ka mid a eedeysanayaasha oo lagu magacaabo pia ayaa watay baasaboor dhacay halka eedeysanaha kale uu ku andacooday in baasaboorkiisii uu ka lumay sanadkii tegay waxaa ilaa iyo haatan dugsiga sare ee ku biirin arday dhan saddex dabcan waa saddex boqol oo kun oo sanadkii hore u fariistay imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada hoose dhexe ee k c b da wasaaradda waxbarashada ee dalka ayaa sheegtay in boqolkiiba siddeetan iyo lix ardaydii sanadkii hore imtixaanka k c b da ay ku biireen xarumaha waxbarashada ee dugsiyada sare xogayaha joogtada ee wasaaradda waxbarashada ee dalka dor polio kipsang ayaa sheegay in wasaaradda tacliinta ay diyaarisay tallaabooyin lagu xaqiijinayo in ardayda dhameeyey dugsiyada hoose dhexe ee dalka ay boqolkiiba boqol u gudbaan dugsiyada sare ee dalka
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
afar ruux oo dhalinyar ahaa ayaa xalay aano qabiilah loogu dilay deegaanka faragoy oo labaatan iyo labaatan kilomitir u jira caasimada galmudug ee dhuusamareeb sida markaasi ilo kala duwan ay u xaqiijiyeen warbaahinada soomaaliya warar kala duwan ayaa kasoo baxaya sida u dhacay dilka dhalinyaradaasi ee lala xiriirinaya aanooyin aanada qabiil dadka deegaanka ayaa soo wariyey in weerarka ay fuliyeen maleeshiyaad hubaysan kadibna ay goobta iskaga baxsadeen sidoo kale waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo haatan howlgallo ka wado gaarka magaalada dhuusamareeb ma jira weli wax hadal oo kasoo baxay maamulka galmudug oo ku aadan dhacdadaasi dilka ah iyo howlgallada ah ay wadaan ciidanka ammaanka inta badan gobolada dhexe ee soomaaliya ayaa waxaa ka dhaca dilal la xiriira aanooyin qabiil kuwaasi oo kusoo laalaabtay si gaara deegaanada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa facebooka ku sheegay inuu ka walaacsan yahay qorshaha waxkabeddelka dastuurka ee soomaaliya farmaajo ayaa sheegay inaanan loo baahnayn xilligan dib u soo celinta dooda la xidhiirta waxkabeddelka dastuurka uu tilmaamay inay keeni karto qalalaaso siyaasadeed oo wax u dhimi karo midnimada shacabka soomaaliyeed ay kaga hortagaya dabcan ay kaga hortagayaan damaca la xiriira damacan damaca cadowga sida hadalka u dhigay wuxuuna markaasi qoraalkiisa u dhignaa sida tan iyadoo aan ognahay khatarta jiritaanka ee maanta ay ku xeeran dadka iyo dalka soomaaliyeed inagoo ka duulayno sida shacabka iyo madaxda soomaaliyeed ay ugu midoobeen difaaca midnimadooda iyo madax banaanidooda meelna ay iskaga dhigeen arrimaha khilaafka gudaha mucaaradka iyo maxaafidna ay arrinkaasi ku garab taagan yihiin madaxweynaha iyo golayaasha dowladda madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa ugu baaqay madaxda sare ee dowladda federaalka in dalka soomaaliyeed ay ku jiheeyaan sidii ay u difaaci lahaayeen midnimada iyo qarannimada dalka warka kasoo baxay madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa kusoo beegmayo iyadoo warar kale markaasi ay sheegayaan in markaasi ay warar kale oo arrintaasi horor socday ay sheegayeen in maalmaha soo aadan la horgeeyo baarlamaanka soomaaliya dooda la xiriirta wax kabeddelka dastuurka oo madaxweyne xasan sheikh uu sheegay in inta badan wax laga bedeli doono maamulka soomaaliya sidoo kalena ee jegada ra-iisul wasaaraha loo bedeli doono madaxweyne ku-xigeen iyo dabcan madaxweyne taasoo wiiqayso awooddii ra-iisul wasaaraha oo markaasi keeni doonto in ee madaxweynuhu uu xilka ka qaadi karo madaxweyne ku-xigeenka sida markaasi inta badan dadka ay hadal hayaan somalilan ayaa ka digtay fargelin kastaoo dibadeeda oo markaasi lagu sameeyo is-afgaradka badda ay la gaartay etoobiya iyadoo boorisay in khilaaf kasta lagu dabcan dhammeeyo wadahadal sida lagu sheegay war qoraal oo kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan waraqada ayaa u qornayd sida tan xaaladaha baryahan taagan awgeed waxaynu mar kale hoosta ka hariiqaynaa siday somalilan uga go-a tahay in arrimaha gobolka lagu xaliyo wadahadal iyo iskaashi waxaa kaloo aynu hoosta ka hariiqaynaa inaynu meel adag ka taagannahay faragelin kasta oo dibadeed oo lagu sameeyey isfahamka etoobiya iyo somalilan ayaa lagu yiri warkan qoraalka ah qoraalka oo si gaar ah loogaga hadlayay dalka masar ayaa lagu sheegay in somalilan ay qadarinaysa xiriirka kala dhexeeya masar ayna ku boorinaysay inay si togan oga qayb qaadato deganaanshaha iyo iskaashiga gobolka islamarkaasina ay tahay dowladda wax weyn ka tari karto xalinta dhibaatooyinka taagan sida colaadaha suudaan qaze iyo meelo kale somalilan waxay sheegtay inay dareemeyso walaaca dowladda masar islamarkaasina ay doon ay dabcan doonayso in ay ula shaqeyso si wanaagsan oo wax dhis leh ayna aaminsan tahay haddii ay iskaashadaan inay wada gaari karaan barwaaqo waxayna intaa ku dartay somalilan inay si ixtiraam leh ula shaqeynayso dowladda masar waxa uu qoraalka intaa ku daray in somalilan ay sii wada doontay xiriirada diblomaasiyadeed ee la yeelanaysa dowladaha caalamka sidoo kalena ah ay door ka ciyaari doonta iskaashiga deganaanta iyo horumarka gobolka madaxweynaha dalka masar ee cabdilfataax al siisi ayaa kulan uu dhowaan la qaatay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ku ballan qaaday garab istaag xilli xiisad ay ka dhex taagan tahay etoobiya iyo soomaaliya warkana ayaa inta badan dabcan ee diradda lagu saarayay dabcan ballanqaadkii uu sameeyey madaxweynaha masar cabdilfataax al siisi madaxweynaha la doortay ee puntland siciid cabdulaahi denin ah wuxuu si diiran usoo ugu soo dhaweeyey magaalada garowe ee caasimada puntland madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe xuseen guudlaawe ayaa ka mid ah wafuud markaasi ee dabcan ka qeybgalaysa caleemasaarka madaxweyne deni oo la asteeyey labaatan iyo shanta bishani janaayo maalin uun kadib ayaa la asteeyey dabcan ee warfidiyeenka madaxtooyada puntland ayaa soo dhoweyntii madaxweyne deni u sameeyey guudlaawe la wadaagay warbaahinta
bismillahi raxmaani raxiim madaxweynaha dowladda puntland mudane siciid cabdulaahi deni waxa uu garowe ku soo dhoweeyey madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali guudlaawe iyo wafdi hogaaminayo oo heerar kala duwan isugu jira kaasi oo qayb ka ah madaxda soomaaliyeed ee ka qaybgelaysa caleemasaarka madaxweynaha dowladda puntland iyo madaxda kale ee la doortay sideedii janaayo laba kun labaatan iyo afar kaasi oo shan iyo labaatanka bishan ka dhaci doona madaxtooyada garowe munaasabadaasi waa munaasabad maalintii dhici doonta oo beesha caalamka ka qaybgalayso iyo mid dhici doonta habeenkii oo qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed iyo madaxdoodu ay ka wada qaybgeli doonaan waxa ay qayb ka yihiin wufuudani wufuud maalmaha nagu soo wajahan oo garowe aan rajaynayno inay soo gaaraan kuwaasi oo dabcan ay ku jiraan madaxda soomaaliyeed heer federaal iyo heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya wakiilo heer caalamiya iyo xubno ka socda beesha caalamka wafdiga soo gaaray garowe oo uu soo dhoweeyey madaxweyne siciid cabdulaahi deni uu hogaaminayo madaxweynaha hirshabelle cali guudlaawe waxaa ka sii horreeyey oo isna garowe ku sugan madaxweyne ku-xigeenka galmudug mudane cali ciid waxaa iyana jooga xubno mas-uuliyiin soomaaliyeed oo xiriir kala duwan ka soo qabtay dowladda soomaaliya uu ka mid yahay ra-iisul wasaarihii hore saacid oo ka mid yihiin xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee heer federaal ee soomaaliya iyo kuwa ka socda dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka soomaaliya shakhsiyaad kale oo soomaaliyeed oo caan ah oo ay ku jiraan fanaaniin iyo dad soomaaliya aada looga yaqaano ayaa ka mid a waxaa sidoo kale jooga isna guddoonka ku-xigeenka golaha wakiilada ee jubbaland mas-uuliyiin kalena waa rashiyeynayna inay maalmaha soo socda ay soo gaaraan munaasabadu waa munaasabad ballaaran toddobaad waxaan ku jirnaa ay puntland u diyaar garoobayso dabaaldega caleemasaarka madaxda cusub ee la doortay sideedda janaayo labada kun iyo afar iyo labaatan madaxdaasi oo xilka haynaysa ilaa laba kun afar labaatan laba kun iyo sagaal iyo labaatan insha allah puntland shan iyo labaatan sano oo guuradeeda ay dabaaldegayso waxa ay si weyn ugu dabaaldegaysaa horseedaysaa nabad horumar amni iyo dimuqraadiyad waxaana aan jec- u mahad celinaynaa dadka tirada badan oo ka soo gaari waayey iyo kuwa waddada kusoo jira aan rajaynayno in ilaahay u fududay inay halka nabad yimaadaan iyo dadka kale ee laabta ka jecel ee madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta kale ee puntland ee la doortay iyo kuwa nagala qayb gelaya ee dhinaca warbaahinta si gaara waxaa lagu mahad celinayaa warbaahinta soomaaliyeed ee kala duwan ee halkan ku sugan ee tebinaya calimasaarka kuwa u yimi inay tebiyaan iyo kuwa hore uga shaqaynayay ilaa iyo xilligii doorashada
ciidamada militariga ee dowladaha mareykanka iyo ingiriiska ayaa duqeymo dhanka cirka ah ku ku bartilmaameedsaday kooxda xuutiyiinta ee dalka yemen mareykanka iyo u k ayaa sheegin iyagoo taageero ka helaya dowladaha australia bahrayn canada iyo netherlands ay bartilmaameedsadeen sideed ka mid ah xarumaha xuutiyiinta waxay intaa ku dareen inay beegsadeen goob lagu keydiyo hubka oo ku taala dhulka hoostiisa ee xuutiyiinta leeyihiin waxaa arrinkan shaaca ka qaadeen madaxweynaha mareykanka joe biden mr biden ayaa xusay in duqeymaha looga falcelinayo weeraro ay toddobaadyadii ugu dambeeyey xuutiyiintu ku qaadeen maraakiibta adeegsanaya badda cas waxa uu bayaan ku sheegay in haddii ay dantu keento uunan ka gaabin doonin tallaabo militari oo dheeraad ah oo ka dhan ah xuutiyiinta yemen kooxdan ah ayaa wacad ku martay inay weerarada sii wadi doonto ilaa iyo inta israa'iil ay ka joojinaysa duulaanka ah ay ka wado marinka khaza qodobkaasi dibadeed ayaa ugu dambeeyay warkii subaxood kala socoteen idaacadda staa fm codka gobolka waqooyi bari anigoo xamdi guridan akhrinaya subakadu inoo farsameynaya tirintaan dib u kulmeyno nabad ahaad